إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamo jabuutiyaan ah ayaa u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qarax dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan qarax ayaa lala beegsaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan afduub loo geystay gabar ardayadaheed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayax fara badan ayaa ku degay gobolka galgaduud isagoona dhibaateeyey wixii beero ahaa ee halkaasi ku yiilay maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu xabsiga ka sii daayey siddeed nin oo ku eedaysnaa kufsi dhowaan magaalada hargeysa loogu geystay gabar yar mid ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah ayaa isbarbardhig ku sameeyey halka uu ku nool yahay iyo goobaha ay haystaan shisheeyaha dowladda waddanka faransiiska ayaa bilowday in waddankaasi ay ka saarto dadka muslimiinta ah wixii ka dambeeyey weerarkii lagu dilay ninkii aflagaadeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labada bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqollabaiyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha tobanaad sannada laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in maalintii shalay gudaha caasimadda lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka weerarkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho askarigan la khaarijiyey ayaa waxa uu ka tirsanaa sirdoonka dharcadda ee dowladda federaalka ciidamo jabuutiyaan ah ayaa u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qarax dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan warkaas iyo war kale oo ku aadan qarax lala beegsaday ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan gobolka hiiraan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac qarax ayaa xalay waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin magaalada halgan ee gobolka hiiraan dhowqa qarax ayaa waxaa laga maqlayey deegaano ka durugsan halka uu ka dhacay waxaa la aaminsan yahay in itoobiyaanka khasaare dhimasho iyo dhaawac leh qaraxaasi uu ku gaaray ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada halgan ee gobolka hiiraan ayaa marar kala duwan oo hore waxay sidaan oo kale la kulmeen qaraxyo iyadoo sidoo kalena ay jireen weerar foolka fool ah oo ay ku qaadeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey geesta kale afar askari oo jabuutiyaana ayaa dhintay kuwaasoo ku dhaawacmay qaraxyo dhowaan ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka jalalaqsi iyo buulo bardee qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaana goobtii qaraxyadu ay ka dhaceen ku dhintay askar ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo gaari ka mid a gaadiid ciidamadu ay wateen halka uu ku gubtay ciidamada jabuuti ayaa markaa iyagoo dhaawacyaa lasoo qaaday laakiinse waxaa la sheegayaa in afartii askari ee dhaawac ahaydba ay dhinteen tani waxay keenaysaa in ciidamada jabuuti ee dhintay meydadkooda loo qaado dalka jabuuti sida horeyba u dhici jirtay ciidamada jabuuti ayaa waxay ka barbar dagaalamaan ciidamada etoobiya gaar ahaan qaybtooda ku sugan gobolka hiiraan waxay dhibaatooyin ku hayaan bulshada deegaanada ay fariisimaha ku leeyihiin sida jalalaqsi iyo buulo bardee warka la xiriira dhimashada ciidamada jabuuti waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay sidoo kale qarax uu ka dhacay inta u dhexaysa jalalaqsi oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaraxaas waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah oo kuwa jabuutiyaanka ay wada howlgalaan waxaa la sheegay ugu yaraantii afar askari oo ka tirsan dowladda federaalka in qaraxaasi ay ku dhinteen daraad galab ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo marayay duleedka buulo barde shan askari ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqotay waxay u muuqataa in xarakada shabaab ulmujaahidiin si dardar gelinayso weeraradeeda ay ka geysanayso gobolka hiiraan afduub loo geystay gabar ardayadaheed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waagii baryaba dadweynaha reer muqdisho ayaa la soo toosa dhacdo hor leh hawa xanuun iyo muruga reebta shalay labadii subaxnimo waxaa la sheegay in xaafadda shanta geed ee degmada holwadaag laga afduubtay gabarh ka mid aheyd ardaydii ka qalinjibiyey dugsiga sare sanadkan gabadha la afduubtay ayaa lagu magacaabaa hibu maxamed xasan waxayna ahayd siddeed iyo toban jir hooyadii dayaab banaanka adeeg uga dirsatay balse koox wadata gaari madow ayaa afduub u geystay kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la garanaynin halka ay la aadeen xalwe axmed faarax waa hooyada dhashay gabadha afduubka loo geystay waxay ka waramaysaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee la waayey hibo iyo sidoo kale xiriir kooban oo ay la soo samaysay gabadhayda waxaa ku dhacay adeeg yar oo tiishahan u dirsaday ayadoo ay laba saac tahay waxa waaya anigana meesha anaa joogo tiishiisoo qamaan iri waa dhirray gabadho ay ugu soo daahtay ma aysa soo daahi jirin qof lagu yaqaanana maaha waxaa iri gabadhi waa maqantay gabadh derisoo ila joogta waxay tii hiba ma soo daahi jirin gabadhi maxaa ku dhacay maanta gabar kaloo habriraan waxaan wacay gabadhi waa iga maqantay naa gabadhi maxaa kaaga dhacay buurkaan tegey waa soo laabtay dhara agashatidaan iri taleefonkaa ku celceliyey waxay ka qabtaan waay hadhow bay soo wacday waxay taa adigana hooy maanta may soo wacee anigana arrin adan baa i haysata meel aanan aqoona la igeeya oo mugdi ah hooyo ii soo ducee macaanto markaa ooye iyaduna iyadoo ooyeysa ay ugu dambeysay xalwe iyo gabadha la afduubtay walaasheed ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan waxba u qaban dadka reer muqdishona ay leeyihiin cadow aan wax ka difaaco lahayn orod baan qaaday saldhigii aan tegey waxba la iima qaban meel walba aan tegey si aidhii aan tegey gobolkaan tegey waxba la iima qaban intaas qur-aanka ilaahay baan akhristay allaha igu soo da-ay cadow baa magaalada ku jira dowladna wax ka qaban mayso dad kalena wax ka qaban maayaan dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay faataxada noo maraan meel walba ay joogaan maanta haddii la dhaho cunug gabar soomaaliyeedaa maqan ama wiil soomaaliyeedaa maqan haddii la dhaho dowlad goobaysa annaga maqanno waddankeena waxay ka dhanqanayaan malaha magaalada muqdisho oo caasimada u ah dalka soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay martigelisay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu liita ee soo mara caasimada waxaana ka mid ah dumar la kuufsaday misana dabaq laga soo tuuray askar caruur faldhiwaad ah kula kacay iyo afduub loo geysanayo caruurta iyo dadka waaweyn oo si maalinla ah uga dhaca degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ayax fara badan ayaa ku degay gobolka galgaduud isagoona dhibaateeyey wixii beera ahaa ee halkaasi ku yiilay mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac ayax guuraya ayaa ku degay beere ku yaalla gobolka galguduud iyo weliba dhulka baadiyaha ah iyadoo dhowaan roobka dayrtu uu curtay islamarkaasina beeralayda waxyaabihii ay beerteen ay u soo baxeen beeralaydu waxa ay sheegayaan in ay isku dayeen inay ayaxa iska kiciyaan laakiin ay ku guuldarraysteen waxa ay sheegeen in shalay iyo doraadba uu ka cunay waxyaabihii ay beerteen nin ka mid a beeralayda gobolka galguduud ayaa asigoo ku sugan beer ku taalla duleedka degmada galhareeri waxa uu uga warramay idaacadda islaamiga alfurqaan sida ay wax u jiraan haya horta asbuucan oo dhan waa la sheeg sheegayey annagase waxaa ugu soo bilowday shalay saddex saac waa gartay beer annagoo joogna oo ka shaqeeyayna oo dad adiga ilaa shan iyo toban qofool camal ah ayaa hal mara oo lagu soo degtaa siga dhammaad marka lagu soo degtay beerkaas waa la limaayey oo waa laga shaqayhayey beertii haddii faraha laga galayo tanagyo iyo deb iyo wax walba la qaato ah laga dhaxshallamaago muddo adiga afar saacadood haddii lala gadoomayey ee beerta hal garaacawsa ku herin waa looga dhex bax marka wixii ku yil wuu dhameeye miya wuxuu ku dhiilimugow dhameeyey ee raggii daalay ee dadkii dhan wada dhacay waa looga tegey waa gartay waanba oo ka dhiga asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in deegaanadooda oo keliya aanay ahayn ee deegaano ka tirsan gobolka mudogo oo gobol galguduud derisla ah iyagana ayaxu uu ku degay waxa uu sheegay in iyagana wixii ay beerteen oo ayaxu ka cunay beeralayda ayaa iminka waxay dib u abuurayaan beeraha waa laga tegey roob yaraa shar gala galay hadda abuuraa lagu wadaa waa la abuurow haayaa waa isagana dhex dhoobay oo dib baa loo abuurayaa waa la abuuraa bulcodow ka dhigay hal haba uu ku reebo male xoolaada la iska gelshada haddii haddii u soo baxso haddana bartii kama sii wadaya asiguna hawsha cunista ahayd waa suuragala waxa uun la isleeyahay saddexda maalmood dhulka ku jiro ama uuna sii joogo ama ha tagtay naga doonta lama yaqaan marka adinku horey ayax caynkaana ma u arki jirteen ayax caynkaana weligaay annagu ma arg weligaay annaga dhalashadayna ma arag ayax caynkaana waa gulfaynay waa gulfaynay shalay haddee sida aan shalay u xarbinay amaan u orodnayo caadi maahan wax aan caymi karnana waa weynayo waxba ma cayna dee ah cayma leh sanadkii hore ayaxa ayaa soo gaaray soomaaliya waxaanu cunay beero fara badan walow tiradiisa iyo waxyeeladiisa marka la eego ay tiradiisu badnayd maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu xabsiga kasii daayay siddeed nin oo ku eedeysnaa kufsi dhowaan magaalada hargeysa loogu geystay gabar yar warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi ehelada gabar dhowaan lagu kubsaday magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya cadaalad darro ay ka tabanayaan maamulka somalilan ee ka arrimiya gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya kaasoo xabsiga ka sii daayay eedaysanayaal loo hayay kiiska gabadhooda muddo hadda laga joogo sanad waxaa xarun la sheegay in lagu hayo carruurta agoomaha ah islamarkaana ku taalla magaalada hargeysa kufsi wadareed lagu geestay inan yar oo lagu magacaabo cawa xariir raage taasoo ay kubsadeen siddeed ruux kiiska gabadhan oo yaalay maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ee gobolka maroodi jeex ayaa lagu eedeeyey inay sii daysay qaar ka mid ah dadkii la tuhunsanaa inay geysteen falkan wuxuushnimada ah taasoo ay aad uga soo horjeesteen ehelada gabadha loo geystay tacaddiga ugu horeyn waxa ay ka waramayaan siday uga xun yihiin tallaabada sii daysmada ah ay sameeyeen xubno ka tirsan maxkamadda gobolka maadaama gabadhoodu aysan weli helin cadaalad anigoo ah xariir raaga cabdille waxaan ka hadlayaa arrin ah kufsi wadareed loo geysta cawo xariir raage hal sano soconaysay iyo dheeraad waxna la iiga qaban waayey maxakabadda xukuntay ee tidhi waannu sii daynay lixlix bilood iyo debadjoog lamaba arag waxaannu ku xukunnay lix biloodoo debadjooga nin xidhan oo dembi geystay oo la sii daayey weli lama maqaloo lama arag cadaaladdarradaasaaannu tirsanayna waa kufsi wadareed siddeed nin ayaa inantaa loo tirinaya maxamed case asaga waa loo diidaa in la soo qabto waana alawel waa macallinkeedii ninkii sameeyey waxaa sidoo kale waxay eedayn u jeediyeen xubno ka tirsan maamulka xarunta agoomaha ee ku taalla magaalada hargeysa taasoo ay ku sheegeen inay ku lug leeyihiin kufsiga loo geystay gabadhooda iyo gabadha meesha ka mas-uulka ahida caasha iyadana la yidhaaho ee mas-uuliyadda haysay ee uusxabaashay ayadana uusxabaaladda uusxabaaladdaana waa la soo qaban waayey halka agooma ma jiraani dadka agoomaa moodayow ama dadka masaakiinta ah meesha lagu daray moodayow war caruuriina ka kaxaysta meesha yaan caruuraa laydinkaga qaribini naagta mas-uulka ka ah ee laleeya waxbaa la caashaynaya ee xarunta agoomaha haysata dee waanu naqaanaa halkay joogtana waanu naqaanaa haddii inantaa in cadaaladdeedu weydo dee ka hadhi mayno waxaanu leenahay caawa iyo berri dee caashee adow go'aya adaa ka mas-uula adaa uusxabaalay haddaad macallinka qarinaysay haddaad islahayd astur dee ilaahayba kuma asturin maxkamadaha ka dhisan goobaha ay ka taliyaan maamulada la shaqeeya shisheeyaha ayaa ku caanbaxay cadaaladdarro iyo musuq maasuq iyagoona lacaga laaluusha ka qaata dadka ku eedaysan falalka nuucan oo kale ah magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay falalka la xidhiira kufsiga iyo carruurta laga xadayo waalidiinta taasoo ay walaac ka muujiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada mid ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah ayaa isbarbardhig ku sameeyey halka uu ku nool yahay iyo goobaha ay haystaan shisheeyaha warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya mahad cubayd farqi weyn ayaa u dhexeeya degmooyinka iyo deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa ay ka taliyeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka nabadoon shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre ayaa isbarbardhig ku sameynaya arrintan ugu horeyn wuxuu ka waramayaa waxaa sabab u ah nabadgelyada ka jirta wilaayaadka islaamiga ah iyo dhibaatooyinka ka taagan goobaha ay joogaan shisheeyaha waxaa u sabab ah waxaa u sabab ah meelaha ay dadkan ka taliyaan meel magac dowladeed bay sheeganayaan dowladda ma aha dowlad ma aha waa mooryaan kan askariga ahna waa mooryaan kan ka dambeeyana waa mooryaan ma garan wax ilaahay abuuray ee xuduudda horreebayana ma leh wakadaalika carrada waxaa soo galay wax gaalo ah gaalaha soo gashay gaaladii bay isu ekaysiinayaan xagna oo dhaqankoodii bay wataan ma garan xamar hadda waxa ka jira waad maqlaysaa ilmo yar yar baa yaa la kufsaday baa laleeyahay oo rag ah ilmo yar yar oo shan jira ah baa la kufsaday baa lagu leeyahay gabdha yar yar baa la kufsaday baa lagu leeyahay gabdha intii la kufsadaa haddana la dilayaa baa lagu leeyahay waxaan xaggee ka naqaanaa waa dhaqan gaaladu ay la timid
sidoo kale mar uu soo hadal qaaday nabadgelyada ka jirta wilaayaadka islaamiga ah ayaa wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ilaahay baa ku mahadsan ah annaga annaga waxaa waaye ilaahay baa noo gargaaray alxamdulilaahi rabbialcaalamiin meel kasta oo wilaayooyinka gudahooda ah ummaddu way dhaqan tahay carradu carradii way ka aaran badan tahay way ka iimaan badan tahay way ka taqwi badan tahay way ka mataqaanaa alla cabsi badan tahay dadkii waa wada mutacalimiin mid yar iyo mid weyn waa mid wax baranayo iyo mid wax la barayo ummadda kala dambayn baa jirta diin baa jirta oo tii nabi maxamed laga soo gaaray ee ma garan amnigana ka waran laa xawla walaa quwata ilaa billah weligay aniga toddobaatan jir baan ahay shan dowladood baan soo maray ee amniga maanta aan joogo weligay ma arag weligay ma garan ugu dambayntii wuxuu baaq u diray dadka ku nool dhulka ay heestaan shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka waxaan u dirayaa horta dadka meesha gaalada ay joogto joogo wax walba wan weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaane nin walba oo aragtaya waxbaad aragtaye nin walba oo fikirkaaga qaado oo waxa kula gudban waxaa weeye si walba ood awood u heli karta gaalada inaad ula dirirta ula dirir kow haa muhaajirnimadana waa wax ilaahay uu jireeyey oo soo jiri jiray islaamka meelaha uu jira hala xoogeeyaan leeyahay tii harana oo dantuba ay u diidana af iyo adin iyo niyadba islaamka ha kala jiraan leeyahay wax walba oo gaalka dhibahaya ha sameeyaan leeyahay ayagu intaasaan ugu soo koobaya alla ka cabsigiina halkii ha ahaadaan leeyahay si aan soo bixi karin kan kalena waxa kula gudbo ee xoogga leh ee dhaqaalka kalena meelaha islaamka uu jooga tagaan leeyahay si kastaba ha ahaatee waayihii dambe waxaa goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka kusoo badanayay dhibaatooyin kala gedisan oo ay la kulmayaan bulshada ku nool goobahaasi halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dowladda waddanka faransiiska ayaa bilowday in waddankaasi ay ka saarto dadka muslimiinta ah wixii ka dambeeyey weerarkii lagu dilay ninkii aflagaadeeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa bilowday in waddankaasi ay ka saarto laba boqol soddon iyo kow ruux oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaasi dowladda faransiiska ayaa sheegtay in dadkan ay ilaale ka haysay islamarkaana ay yihiin dad xagjilin ah sida ay hadalka u dhigtay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa booliiska ka codsaday inay waddanka ka saaraan dhammaan dadka muslimiinta ah ilawareedyo ayaa sheegaya in boqol iyo siddeetan ruux xabsiga la dhigay konton iyo kow kalena la qorsheynaya in la xidho saacadaha soo socda arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan waddanka faransiiska lagu dilay nin aflagaada u geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa